gudoomiyaha degmada xudur ahna doqa magaalada cumar cabdulaahi maxmuuda oo weheliyaayaga ku-xigeenada degmada iyo xubno golaha deegaanka iyo kulan laqaadanga dhammaan hay-do ka shaqeeyaga samafalka ganacsatada shirkado maxaliga iyo ururada bulshada kale walibana lunku hadalaya iyo sideelan dardar gariilaha iyo howlo shalduwan ee bulshada ambaahan in si wadajir ee xooga lahanku saara walbarashadiyo markii kulankaa dhammaaday iyo weliba warbaahinta la hadalaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada xudura cali xuseen xasan oo faahfaahin kubiya muhiimada kulunka wali awalan ku hadalaya
socdo doona soddo maalmood kaasoo maanaha la qabdo doona haddii la era sanadkii sadde bilowdka dibba la qabdo doona oon ka socdo maanaa coordination ah isku xirka hay-adaha iyo ganacsatada iyo shirkadooyinka degmada ka shaqeeya iyo dhammaan ku maamulka guddoomiyaha degmada korkacow kaasoo maanaa iska qoynay inuuna maanaha baaxiyaha jira deegaanka in isku waraysana yahay shirkaasoo maanaha qaaban qaabi maamulka degmada hatana fasiilgeleysay maanaha isku hirsheena lahayd hay-adda dai global leeraw hadii laarona shirkaasayn socdo doona hada muddo oo sade maalin socdo doona se sade bilood yabaan sanadkeena laga gobode kaasi oo baahdiisna egte inaa ku dhiib galan hay-adaha deegaanka shaqeeya cururada oo deegaanka shaqeeya yaha ku dhiib galan sida ganacsatada oo kale kudhibgaadan meel kudhibgaadeen dadka oo manaha shirkadooyinka ayaa kudhibgaadan intaas dhan maanaha ujeed iyo meel tahay ini la ogaada waxyaabaha deegaanka lanka baahanyi iyo waxyaabaha lanka baahnayn lamada bantee la ogaado iyo qorshaha hayte geedkana traininka bilaawahay miitinkaasi waa maalintii koowaadu laakiin walbada noomahaninku bahay ini oo isku xir ini la muuji bulshada isku duwanaansho isku xirnaanti ini la muuji ini oo waxyaabaha deegaanka lanka baahanyin ini la sheega iyo qorshahayti intaasoo shirka hadii la yar insha allah haddana sadiberiyan in socdo doona kulle maalintan ka dambe waa la communication la ku saaro doona haddii ilaahay era markan ini laka waraysad hiyad kastaba shaqada iyo deegaanka ka hayte yahayti waraysan hiyada qaar waraysan hiyadihii waliba hayaan waliba baldeenkanka jaro maanaha ta sugayaan iyo walaayo mashruuca gaabku gali walaas dhan iyo meelaha ku shaqeeyaan baahada jarta iyad kasta maanaha dul surintay oo isku waraysaday iyo la ilaah kaba faday oo la ka darfaday oo ini hatan diblan fiiga dhanka la suubiyo hiyad waxa la sheena qorshagaas in hadii la walwada waa la isku afgorday hadii la yarantaasu may kalantan kuma nagaana hiyada day global oo yana barnaamijku iyo iska hirkan yalle iyo daadiyahayta yaanan kama hadnaqaana sida wanaagsano macnaha waxyaabaha deegaanka lanka baahanya bulshadii iyona heedu isku hirshi aan soo biyahayta iyo ka maamul ahaan yoona iyo maamulkana iyo tisku iyo guddoomiyaha degmadanka horeey intaas macnaha kama hadnaqaana